Soomaalidu waxay qayb ka yihiin dhowr milyan oo tan iyo labada kun iyo shan iyo tobankii imaanayay dalkan Kanada haba u sii badnaadaane shantii sane u dambaysay dhallinyarada ku cusub dalkan ayaa la kulma caqabado ama wax ka duwan waxyaabihii ay ka filanayeen dalkan cabdirasaaq ismaaciil xaashi cifro oo ka shaqeeya arrimaha bulshada oo aan kula xiriiray qadka whatsappka isagoo ku sugan magaalada edmonton ee gobolka alberta ayaa marka hore iiga warramaya heerka uu gaarsiisan yahay korarka dadka soo galootiga ee gobolkaasi gaar ahaan soomaalida mahadsanid xuseen oo korarka dadka soomaalida ah ee alberta guud ahaan gaar ahaana edmonton aad iyo aad buu u badanayaa maalmo maalinta ka dambaysa waxaa arkaysaa cajiibka ah mararka qaarkood diyaaradaha soo degaya laba boqol oo qof boqol iyo konton saddex boqol laba boqol boqol iyo toban intaas qof wada hadda hal hamin waay waxaa laga yaaba diyaaradda flytka flytka ku xigana inuu toban shan iyo toban mid kale sideed waxaas wado laakiin nambarku ay hal mar ku wada imaanayaan laba boqol oo qof saddex boqol oo qof boqol iyo konton qof inay tahay marka waa koror runtii aad loogu jeedo muuqda haddaad timaadid meelaha la isugu yimaadana aad aad uga arkaysidoo qof xalay yimid mid hameen hore yimid mid bishii hore yimid midaan weli sanadkii u dhammaanin marka kororku xuseenow waa xadkabax wey waa tahay cabdirisaaq marka maxay tahay caqabadaha ay la kulmaan dadkaasi soo galootiga ah gaar ahaan kuwa soomaalida caqabada ugu weyn oo dadka haysata waxa weye markay halkan yimaadaan haddee qofku waa qof yimi waddan inuu ku cusub yahay oo uusan horay u aqoonin dhaqankiisa uusan horay u aqoonin cimiladiisa ousan horay u aqoonin afkiisa ousan horay u aqoonin deegaankiisa iyo waddooyinkiisa meelaha laga adeegtay iyo meelaha wax laga bartay iyo meelaha la degay iyo qofki waxba kama yaqaan anigu qurbaha waxaan ugu yeeraa qofki markuu yimaado qof dib u dhashay markaad dhalatay af maad aqoon qurbaha markaad timaadid inta badan af ma taqaanin haddaad taqaanid xataa agsinkaadan fahmayn markaad dhalatid wax dhaqaalaayoo kuu sii yaalay ma leh qurbaha markii qofku yimaado sidaasoo kale way dhaqaale uma sii yaallo wasiiru ka bilaabaya qof markuu dhasho dad ma yaqaano meeshaan aad timid adiguna sidaasoo kale dad ma taqaanid marka dhinac walba marka laga fiirsho qofku wuxuu noqonayaa sida qof dhashay dadka dhibka ugu weyn ama culayska ugu weyn ku dul dhacay halkan waa dadkii xiisaha ku yimid oo iska joogay ama dadka gala kanadalda dadkaas way dadka culayska ugu badan ku dhacay waddankiioo aan shaqo lahayn cabdifataax aadan wuxuu ka mid yahay dhallinyarada soomaalida wuxuu cabdirisaaq ciro la qabaa caqabadaha jira ee dhanka nolosha iyo shaqada dadka ku cusub kanada caqabadaha ay la kulmaan oo ka hor yimaado runtii aad bay u badan yihiin oo waa caqabado badan laakiin haddaan soo koobo mida ugu horeysa waxa weeyaan marka hore dadku meeshaan wax ka filayaan iyo markay yimaadaan waxay la kulmaanba aad u kala fog tusaale waxaa laga yaabaa markuusu qofku imaano inu isleeyahay waddankaas oo waddan barwaaqo ah shaqada xiriirtaankadu uu iska fudud yahay dhaqaalo badan in la samaynayo laakiin markay yimaadaan arrinkutii waa ka duwan yahay oo shaqada helitaankeeduna aad buu adag yahay oo hadda waddanka dhaqaalihiisu aad buu iskaga hooseeyaa haddii la helana waa shaqooyin xamaal oo adag weeyaan haddana iyadoo saas tahay shaqada dhaqaalo badan laga samaynayana ma ahan oo nolosha waddanka markii loo eego haddaba nolosha waddanku iska qaali ay tahay ama kirada guryaha noqota ama nolosha kale asaasiga ha noqotee taasina waxay maaragtaa markii laisbarbar dhigo wixii qofka soo gelayay iyo qarashka baxayo inay iska waagdhowaadaan oo halkaa ay ka baxayso fikraddii ahayd dhaqaalo badan baa la samaynayaa iyo sidoo kale shaqadii oo aad u adag oo shaqo xamaal oo aan fududayn taas marka markay dadka la kulmaan waa jahawareer bay ku noqotaa marka iyagoo aan dad iskiila ahayn challenge bay halkaa ka imaanaya laftigeeda helitaanka shaqada taasina marka waa xoogaa cillada anigu aan leenahay oo ay noqonaysa inay dadkii u diyaarsanayn jaanisada waddanka ka jira inay la jaan qaadi karaan inkastoo dadkan cusub ay la kulmaan badankood caqabado kala duwan haddana ururada soomaalida ayaa isku daya inay caawiyaan dadkaasi waa kan mar kale cabdirisaaq ciro waad mahadsantaha xuseenow runtii iskaashi xoog leh baa ka jira magaaladan organizationna soomaalidu leedahay wayna isku taxallujiyaan intii karaankooda ahaa dadka inay caawiyaan runtii waxaan isleeyahay way ka baaxad weyn tahay baahida jirta fandhiyaa jira dowladdu bixiso oo loogu talagalay dadka noloshoodu maaragtay hooseyso ama dhaqaale ahaan hooseeya waxay isku taxallujiyaan sidii loo gaarsiin lahaa oo dadka loo bari lahaa ama loogu sheegi lahaa fursadaha jira marka laga soo tago caqabadaha dhanka luuqadda iyo dhaqanka haddana waxaa la sheegaa in inta badan soomaalida ku cusub dalkan ee ku dhiban helista shaqooyinku aysan la imaan xirfad shaqo xuseen nur xaaji v o a toronto